xaafadda howlwadaag laanta suuq sare ee magaalada beledweyne ayaa laga hirgeliyey cusbitaalka al-xabiib oo ah xarun caafimaad islamarkaana bixisa adeega caafimaad oo kala duwan gaar ahaan kuwa la xiriira xanuunada guud xanuunada caruurta iyo caafimaadka ilkaha adeegyada uu qabanayo cusbitaalka al-xabiib ayaa waxaa ka mid ah daaweynta cudurada guud sida dhiigkarka macaanka xanuunada faafa daryeelka hooyada iyo dhalaanka iyo tallaalada joogtada ah agaasimaha guud ee cisbitaalka al-xabiib ee magaalada beledweyne doctor cumar cabdulle cumar ayaa raadiyow beerula ugu waramay ujeedka loo hirgeliya cusbitaalka al-xabiiba iyo adeegyada uu qaban doono
waa mahadsan tahay xaruntan al-xabiib general hosbitaal adeegyada guud ee ay u haysa bulshada ku nool magaalada beledweyne waxaa ka mid ah daaweynta guud cudurada ku dhaca afka iyo ilkaha sidoo kale waxyaalaha la daaweynaya waxaa ka mid ah daaweynta guud cudurada guud iyo caruurta sidoo kale daaweynta dhagaha gudniinka wiilasha oon ku sameyna laysar xaruntan maadaama ay tahay meesha isbitaal waxaan rajeynaynaa inaan keenno isbeshaalistayaal tiro badan sida qaybtii ilkaha qaybtii cudurada guud qaybtii caruurta iyo dhowaan waxaan rajeynaynaa inaan keeno qaybtii cudurada dumarka inaan keeno insha allah rajeynaynaa muhiimadda ay u leedahay magaalada beledweyne xaruntan weliba galbeedka gobolka hiiraan galbeedka magaalada beledweyne ama xaafadda huludaag waxaa ka mid ah waagii hore dadka waxay u aadi jireen inay meelo fog u aadaan markay rabaan ilkahoog laga daaweeyo oo sidoo kale waxyaalaha kale ay macnaha ay dabooshay ay baahida ay dabooshay waxaa ka mid ah dadka waagii hore waxaa ilkaha loogu bixin jiray si caado dhaqameed ah dadkii sida dawaagii hore ilka loo bixin jiray laakiin hadda muhiimadda ay u leedahay dadka ku nool xaafadda huludaag qaasatan laanta suuqa sare in loo keenay qalab ilka oo dhammaystiran iyadoo loo sameynayo dareendilisti buuxinti bixinti sidoo kalena waxyaalaha kale oo dheeriga ah oo aan ka tegay ku xasuusto waxaa ka mid ah muhiimka u leedahay ilka xirka muhiimadda guud ay leedahay waxaa waaye ay xaafaddan u leedahay ilka xirka bixinta toosinta ilka xirka darendirista marka xaafadda hurdaag waxyaalo badan ay u dooni jireen meel fog ayaan waxaan ugu keennay halka meeshooda ugu keennay bulshada reer beledweyne waxaan ugu baaqiyaa mar walba in horta horumarka laga shaqeeyo sidoo kale annaga kaalxiib ahaan waxaan ugu baaqiynaa bulshada ku nool magaalada beledweyne in adeeg kasta oo muhiim u ah caafimaadka aan ka caawin doona qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin in cisbitaalka al-xabiib la hirgeliyo iyagoo u mahad celiyey maamulka cisbitaalka magacayga waa leelnor cismaan degaan magaalada beledweyne xaafadatan holudaag waa ka mahad celinaynaa furitaanka cisbitaalka al-xabiib dhakhtarkii iyo howlwadanadii iyo maamulkii isku howlay inay cisbitaalka noogu furaan xaafadda huludaag weliba noo keenaan xaafadeeni suuqa sare waxaan leenahay aada umahadsantihiin weliba wuxuu noogu duwan yahay isbitaalada magaalada ka furna isbitaalkan wuxuu noo soo kordhiyey barnaamij aan aada u jecleen haddaan nahay dhalinyarada degan magaalada qurxintii ilkihii buufintoodii xiristoodii dhammaan hagaajintii ilkaha oo baahi weyn aan u qabnayo xitaa magaalada isbitaalada ku yaalla bay iska koobnaayeen ee dhici jirtay mararka qaarba inaan magaalada meel ka baxsan u aadnay sida caasimadoo kale waa ugu mahad celinaynaa maamulka isbitaalka iyo dhakhtarkaba waxaan leenahay ilaahay haka dhigay isbitaalkan mid baahiyaheen oo dhammaan sidee tahay waxa qabtiro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa maxamed ku nool dhalinyarada ku dhaqan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda holwadaag laanta heegan isbitaal alxabiib beledweyn oo mardhow laga hirgeliyey oona hirgeliyey adeeg maaragtay caafimaad oo aada muhiim u ahaa xaafadda beled wuxuu soo kordhiyey adeeg aada loogu baxnaa xaafaddan oo meelo fogfog loo aadi jiray ustaal xabiib wuxuu daweeyaa cudurada guud wuxuu ka waxaa kale oo gaar leeyahay alxabiib specialist hospital buuxinta ilkaha xiritaanka qurxinta ilkaha ayuu gaar leeyahay alxabiib wuxuu soo kordhiyey xarun aad iyo aada loogu baahnaa xaafadda huludaag furitaanka cusbitaalka al-xabiib ayaa door muhiima ka qaadanaya adeegyada caafimaadka ee magaalada beledweyne islamarkaana diiradda saaraya daaweynta xanuunada guud daryeelka dhallaanka iyo hooyada xanuunada caruurta daryeelka iyo qurxinta ilkaha sida buuxinta buufiska iyo xirista